bismillahi raxmaani raxiim adeer waad mahadsan tahay sida had iyo jeer ummadda horumarinteeda iyo warbaahinta aada ugu hawlan tihiin gruubkiina dhalinyarada ah alla khayr haydi siiyo aada iyo aad baan waxaan uga xumahay shirkada telesom oo horay anagu dadku ay ugu yaqaaneen inay tahay shirkad ka madax banaan maxaan ku raha xukuumado iyo oo dad civilian ay leeyihiin ama dad shacaba oo saamiley wax isku daratay ay leeyihiin aad baanu uga xunnahay inay u xoogsiidato xukuumadda somalilan laan ka mid ah ama wasaaradaheeda ama hay-adaheeda u shaqeeya oo ay u banaan baxdo in ay u adeegto maamulka somalilan kobcinta dhaqaalihiisa lacagtiisa aan sharciga ahayn hirgelinteeda aada iyo aada waxaanu uga xunnahay weeye arrintaa daaq baanu hore uga sii daynay way nagala soo xidhiideen mas-uuliyiintoodu waanu joojinayayna yidhaahdeen been bay sheegeen axidaray sheegeen saakana waxay xalay sakdi dhexe baahiyeen oo ay shaaciyeen in dhammaan maxaan ku rahdaay nambarada telefoonada ee telesom laga leeyahay dhammaan gobolada waqooyi goboladii hore ee waqooyiga soomaaliya la odhan jiray oo aan horey uga dignay in uu ka shaqeynayo baasaaka xalay shaqdi dhexe noo caddaatay oo lagu arkay teleefonada oo iyadoo aan qofna cod laga qaadin teleefonkiisa si toosoo ugu soo dhacday arrintaasi waxaan u malaynayaa cawaaqib xumada ay keento waxay ku dambayn doontaa saamileyda dhaqaalaha ku leh ee lacagta ku darsaday sheerarka ah shirkadaas waanu u dignay waanu u sheegnay waanu kala hadalnay way ka dhaga adeegeen waxayba door bideen in ay isgarab taagaan maamulka soomaali diidka ah ee gobolada waqooyi ka jira ee sii burburaya hadda inay maxaan ku dhahdaa isgarab taagaan bay ku tashadeen anama talalayadu waa meel waa la dagaalamaynaa waanu iska celinaynaa ma ogolaan doono dadka shacabka ah ee lacagaha saadka ugu jiro waxaanu faraynaa oo aanu u sheegaynaa oo aanu ka codsanaynaa iyagoo sharaftooda iyo dhaqaalahooda iyo karaamadooda iyo soomaalinimadooda caddaynaya in ay dhammaanba lacagaha saadka ugu jira ee doolarka iyo xiriirka ay la leeyihiin telesom inay gooyaan inay gooyaan isticmaalka leynka telefoon ee ay haystaan ay shirkadaa ka haystaan annagu ka maamul ahaan talaanu kaleenahay go-aan baa meel nooga yaal go-aanka iyagu waa dagaal in badan baanu maxaan ku laha warbaahinta kaa hadalnay in badan baanu si hooseiyo si saraba ula hadalnay war u muuqda baanu ka karira'anahay oo intaa usoo jeed wardanihiina ku mashquula iyo ganacsigiina xorta ah ee maxaan ku laha aad maxaan ku laha ka madax banaantiin maamulka malaha waxaa u faa'iido badnaatay in ay isgarabtaagkii somalilan iyo facilitieska ay u samaynayaan iyo serviska ay u samaynayaan baa waxaa kala sharaf roonaatay ama maxaan ku laha uga dan roonaatay baan u malaynayaa sida de ay u fakireen inay hoos galaan maamulka somalilan annaga birta iyo qalabka kale iyo shay kasta oo ay leedahay maxaan ku rahdaa shirkada telesom waxay noola mid tahay waxay noola mid tahay qori tignika ah oo shacabka iyaga lagu soo ridayo bay noola mid tahay shacabka reer khaatumo iyo shacabka soomaalinimada jecel meel kastoo ay joogaanba waxaanu uga digaynaa inaanay wax ganacsiya iyo wax xidhiid ah iyo wax wada shaqayna midna inaysan la yeelanin shirkadaas maxaa la yidhaahday telesom waxaanu ku boorinaynaa deegaanada sool sanaag iyo cayn in shirkadaha telefoon ee ka jira dalka baanu soo dhaweynaynaa inay ku xoogeystaan oo aanu u sahlaynaa u fududaynaynaa in maxaanka aanu siino ogolaanshaha ka ganacsiga deegaanada yada waxaanu shacabka iyaga mar labaad iyo mar saddexaadba faraynaa in duulaanka lagu soo qaaday ee shirkadaas ku soo qaaday iyadoo danaha somalilan fulinaysa in wixii ay kaga hortegi lahaayeen ay u banaan tahay oo ay u banaan tahay oo aanu u banaynayno reer khaatumo iyo inta soomaalinimada jecel iyo inta islaamnimada jecel iyo inta sharciga jecel iyo inta xaaraanta in la buunbuuniyo necab intaba waxaanu leenahay walaalayaal waa idin furan yahay shirkadaas dagaalka iyadaa bilowday way ku jirtaa si ka fogtida somalilan askaraheedu iyo maamulka soomaali diidka askaraheedu sida ay xabadda ugu sitaan shacabkeega si ka daran bay sekadaasi ugu sidataa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsantahay madaxweyne adigaa mudanada raad baan kuugu mahadinaya adigana